dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay lacag dhan hal milyan oo dollar ay ugu deeqday gargaarka loogu talagalay abaaraha ka jira gobollo ka tirsan soomaaliya hadalkan ayaa wasiirka maaliyadda soomaaliya waxa uu ka dhawaaqay shir looga arrinsanayo abaaraha oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan soo diray guddiga gurmadka abaaraha ee xukuumadda soomaaliya iyo guddi ka socday hay-adda culimmada soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ayaa maantay muqdisho ku yeeshay kulan ay uga arrinsanayeen abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya si gurmad loogu fidin lahaa dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in xaalad adag ay xilligani ka jirto qaar ka mid ah gobolada dalka dalka sida la ogyahay waxaa ka jira meelo badan oo dalka ka mid a abaaro iyo dhibaatooyin abaaruhu keeneen oo saddex weji leh wejiga koowaad waxa weeye meel dadkii iyo xoolihiiba ay dhimanayaan oo dhibaato aada u weyn ka jirto oo ay ugu xun tahay gobolka awdal meelaha ku xiga waxa weeye biyo la-aan ayaa jirta oo webigii shabeelle maadaama uu go-ay wabeedyadii dalka biyo la-aan xun baa ka jirta meelaha kalena kulayl iyo waxaa ka jira dabcan oo mar walba ay ka imaan karto dhibaato taas la mida waxaanu markaa ka tashanay sidii dadka soomaaliyeed iyo dowladduba ugu gurman lahaayeen dadkaas soomaalida dhibaataysan sidoo kale wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya maxamed aadan fargeeto ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku deeqday dadku abaaruhu ay saameeyeen lacag dhan hal milyan oo dollarka maraykanka si wax looga qabto dadku abaaruhu ay ku dhufteen guddigan qaran ee heer wasiire ah shaqadooda waxay tahay laba qaybood in maaragtay hadda si dhiig joojin ah ummaddaas soomaaliyeed ee maaragtay hadda abaarta saamaysay in loo gurmado oo maaragtay dowladdana ay hoggaan ka noqoto oo isugu xirto bulshada iyo caalamkaba intiisaba si maaragtay dadkaasi si deg deg ah wax loogu gaarsiin lahaa isla markaa dowladdu waxay ku tala jirtaa in abaarahan soo noqonaa iyo dhibaatooyinkan fatahaadda ah in iyadan loo helo xal waara marka arrinta kuma koobno keliya tan maanta waxaan wadnaa qorshe loogu talagalay in maaragtay shacabka soomaaliyeed ay u tawaabushaystaan lacalla haddii ay abaaro ama fatahaad oo kale ay dhacaan marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anoo ku hadlaayo magaca dowladda federaalka soomaaliya inaan ugu yabaano dadka soomaaliyeed ee dhibaatada gaartay hal milyan oo dollar oo kaasoo ah hordhaci ugu horreeyey annagoo fiirinayn duruufaha jira iyo tabarta dowladda waxaan rajaynaynaa in intaasi keliya aysan ku koobnaan doonin waxaan isku dayaynaa inaan maaragtay aan soo jiidano caalamka si ay arrintan wax u qabtaan cabdulaahi maxamed shirwac waa guddoomiyaha hay-adda shoshansa wuxuuna ka hadlay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay isu gargaaraan qayb laxaadlana ay ka qaataan sidii loo samatan bixin lahaa dadku abaaruhu ay saameeyeen yabow xaaniyabohi ka horreeyey oo ahayd markii dadka soomaaliyeed ay ka soo cararayeen dagaalka yeman waxaa jiray wiil yar oo caseeye ah oo maalin wixii uu shaqaystay ku tabarucay inuu siiyo dadkaas soomaaliyeed carruurta isaga lamidka ah ee baahida iyo colaaddu ay haydo ayuu ugu deeqay marka waxaad arkaydaa soomaaliduna waxay tidhaahdaa xil dhallaangartay weyna marka ardada soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed qof kasta oo waxhaysta waxaan ugu baaqaynaa inay waxay hayaan la wadaagaan dadkaas soomaaliyeed ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan ayaa shacabka gudaha iyo dibadda ku booriyey inay qayb laxaadle ay ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadku abaaruhu ay ku dhufteen meeshan maanta waxaa isugu yimid sidaad arkayseen guddiga gurmadka xukuumadda oo ilaa toddoba wasiirna loogu sheegay oo arrinta abaaraha ka hadlaya iyo guddi ka socda hay-adda culummada iyo ururada bulshada oo midaysan oo hal guddi ah horeyna u soo wada shaqayn jiray isfahamsan nidaamsanna baaqaygu marka waxaa weeye shacabka soomaaliyeed wixii maalan dowladaha iyo wixii hay-adaha caalamiga guddigaasaa runtii yaa la hadli doona lana shaqayn doona laakiin innagu saan awalba caado u lahayn hawsha annadu waxay ahayd shacabka soomaaliyeed meel uu joogaba gudi iyo dibadba siyaas bara hadduu noqon lahaa ganacsatada gudaha jooga qof walba oo soomaali ah hadduu noqon lahaa shaqaale hadduu noqon lahaa arday ilaa jaamacad dhigta iyo wixii ka koreeya qof walba wixii uu kari karo qoys walba oo soomaali ah iyo qof walba oo Soomaaliya wixii uu kari karo inuu sameeyo toddobaad ka hor ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliya ay iska magacowday guddi ka kooban ilaa iyo toddoba wasiir oo loogu talagalay inay qayb lixaad leh ay ka qaataan samata bixinta dadku abaaruhu ay saameeyeen waxaana qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya ka jira xilligani abaaro saameeyay dadka iyo dunyada ku nool gobolladaasi Axmed Xasan Colaad VOA Muqdisho